SBS Radio.
shirkan wuxuu ahaa kalfadhi kalfadhigii koowaad jabhadda kalfadhigii labaad aan idhaahdo shirweynihii bishii julaay sanadkii hore u dhacay marka kalfadhigii koowaad mar hore u dhacay kalfadhigii labaad weeye kani waxaa waxaa kalfadhi ka ballaaran kuwii hore sababtoo ah waxay ahayd ku dadweynaha lala tashanayo xubnaha ururka oo dhana lala tashanayo golaha dhexe keliya aan ku koobnayn marka saddexdaas isu daba yaalay dadweynaha soomaaliyeed in lala tashado in golaha xubnaha kaadirka iyo howlwadeenka jabhadda lala tashado iyo in golaha dhexe kalfadhigiisi uu qabsado saddexaas oo sulan buu ahaa labadii marxaladood hore wuu soo gudbay marxaladii saddexaad oo golaha dhexe shirkiisii ah baa socday haddaba maadaama oo ay waktiga isbedelay daraaddii aada gudihii iyo duruufaha isbedelay daraaddii maanta aada gudaha aada shir ku qabsanaysaan awal horena inta badan marka dhowr iyo labaatan sano laga soo wareegay aada bannaanka iyo aada ku qabsanayseen duruufo daraadood maxay naga dhigan tahay inaad gudaha hadda shir ku qabsanaysaan macno weyn bay samaynaysaa waa markii koowaad sagaashan iyo afartii wixii ka dambeeyey aanu shir ku qabsano magaalooyinka ay weli dawladda etoobiya kasii taliso gudaha ogaadayn waan ku qabsan jiray magaalooyin yar yar oo anagu ka talina waan ku qabsan jiray laakiin magaalo weyn oo qabsgaaro oo kalea markii koowaad aan ku qabsano weye dadweynaha inagii aanu xiriir toosa la yeelanay oon isqaabilay oon la tashanay oon la falgallay oon dhex gallay oy nala taliyeen oy oy dareemeen jabhadda oo la isgaaray marka macno weyn buu xambaarsan yahay shirkani markaan ka soo tagno macnahaas uu inii xambaarsan yahay maxay tahay waxyaabaha ugu mugga weyn ee haatan duruufaha isbedelay daraaddood aad hadda gacanta ku haysaan ee dadka inaga dhursugaya ee haatanna ama taageerayaashiina ama si guud ahaaneedba shacabka gobolka maxaad hadda aada u soo bandhigaysaan oo aad on o n l f ay ayna aan hore loogu ogeyn oo hadda aad aad shirkiinan uu uu daaran yahay
wuxuu daaran yahay in la diyaariyo qorshaha siyaasiga ahee marxaladda nabadgelyada aan ku hawlgelayno marxaladii dagaalka ee siyaasadda iyo qoriga wada socotay ahayd marxalad waxaan oga gudubnay siyaasad keliya iyo qalin lagu dagaalamayo sidaa daraaddeed qorshayaashii iyo fikirkii iyo muxuu ahaa political programkii iyo maskaxdii iyo dareenkii lagu hawlgeli lahaa marxaladda in la diyaariyo wey
ma is leedahay in haatan waxa gudaha haatan ka dhacaya iyo haatan geedi socodka idinkoo aada wadaan ee dhulalka fara badan eed marteen dadka guwaabada iyo waxaad qabanayseen iyo haatan dowladdu fursadaha iyo tixgelinta ayna siinayso iyo mustaqbalka soo socda ma is leedahay way isleeyihiin marka laga eego dowladdani inay haatan xisbigeedii uu isu diyaarinayo inuu isku dhinac noqday oo lagana yaabo mustaqbalka in halkaasi culays kaga ka yimaado hadda waa iman karaa tartan waa iman karaa laakiin waxaan rajaynaynaa sidaan maslaxada guud iyo danta shacbiga soomaaliyeed ogaadeenaya ku nool iyo soomaalida somali state dhulka soomaalida etoobiya hoos yimaada maslaxada guud ay leeyihiin sidaan u ilaalin inay dhinacyada kalena u ilaalin doonaan waxaan jecel lahay in gudiyo wada jira la sameeyo waxaan jecel lahay inaan shirweyne kale oo wada tashi oo dadweynaha soomaaliyeed aan ugu yeedhno oo aanu nifaaq ama ama wacad ku kala seexano waxyaaba guud oo lawada difaaco oo cid walba laga rabo inay difaacdo inuu jiro marka kala fogaanshaha iyo gaabka wuu soo yaraan doonaa haddii aan la yidhaahdo marka tartanna wuu dhici karaa dee wuu dhici karaa laakiin qolada ugu tunroon baan nahay
maalin dhaweyto waxaad shaksi ahaan u sheegtay maraad meel ka hadlaysay dad aada u khudbeynayseen in dowladda soo socota idinku aad tihiin maxaad hadalkaasi muxuu daaranaa
wuxuu daaranaa dee inaan doorashada gelayno wuxuu daaranaa dadka inuuna taageersan yahay wuxuu daaranaa inaan dawladdii uhoreysay kililkan soomaalida laga doortay ee sharciga ahayd ee si xora loosoo doortay annaga ahayn tii u dambeysana ay taa ahayd marka haddana aanu kusoo noqonnay fagaarihii aanu dagaalka oga baxnay sidaa daraaddeed dadkii iyoiyo jabhaddu inay isu hilowsan yihiin maamulka iyo jabhaddu inay isu hilowsan yihiin sidaasaan u idhi xalaalindadad bay leedahay dadka taageerada ugu badan haysta ee lexjeclada ugu badan dalka iyo dadka ka qabaanu nahay sidaasaan sidaasaan usii saadaalinayay dadkeenuna u saadaalinayaa dadka muxuu ahaayey dadka indhaindhe iyo geeska africa iyo xaaladaha soomaalidana ay usii saadaalinayaa ethoobiana ay usii saadaalinaysaa cid walbana ay ugu haysataa xooga soo socda ee siyaasiga inuu onlafyahay ururo ka mid a ururadii aada isku jeelka ahaydeen ee aada meelaha erteriya dhankaas aada isla joogteen mucaaradka isla ahaydeen ayaa haatan eh, sidiin oo kale markay nabad u soo galeen kadib gobolkoodii dagaal uu kaga bilowday eh, markii lasoo dhoweeyey kadib haatanna en, eh, u- loo dhigay inay col ku yihiin gobolkii laftiisii En, u- muuqaalka noocaas oo kale ahaa inuu idin sugayo ama uu iman karo maxaad u darasi kartaa ka anagu eh, uu rabaa inaan etoobiya qori u wada wadanay ama eh, aanu taxaaluf ahayn baan ka madaysanahay mooyaan laakiin dal ahaan iyo dad ahaan iyo dhaqan ahaan waan kala duwannahay iyo juqraafi ahaan marka iyaga iyo duruufahooda iyo taasi ka dhaceen duruufaha anagu eh, ma aha sidaa annagu shacbi midaan nahay eh, dowladda kililka iyo ta federaalka iyo shacabka iyo o n f afarta dhinacba si fiican inay wada shaqeeyaan baan rajeynaynaa weliba way wada shaqeeyaan shacbi ka midnimo badan baan nahay waxaan jecel lahay inayna eh, eh, eh, arrintaasoo kale dhacaynin waana ka soo gudubna marxaladda Eh, waxyaabo waxaa soo yaryeerayaa een, shirka oo kale een, ay ka mid yihiin een, onlf magaca in la bedelo oo kale iyo een, qodobo noocaasa iyo waxbaa la sheegaya maxaad eh, maxaa ka jira arrimahaas
talooyin dadweynaha iyo eh, eh, dhinacyada qaar iyo deegaanada qaar kasoo yeeraya way yihiin laakiin hadda qorshayaasha siyaasiga aan ku mashquulsan nahay diyaarintoodii eh, kuwii doorashada lagu geli lahaa kuwii doorashada kadib samayn lahaa kuwii xisbi siyaasiga loogu rogmi lahaa marka hadda ma yaallo mid eh, eh, qodobkaasi miiska ma saar Eh, sideed eh, u dhigi kartaa ama een, sideed u aragtaa in eh, geedi socodka haatan siyaasadeed ee een, idinku aad ku jirtaan sidoo kaleete een, een, dowladda eh, deegaanku ay ku jirto eh, ilaa xad aad ku wada socotaan oo ilaa iyo aminkan culaysuusa ka jirin Een, sideed u aragtaa in eh, jawigaasi dowladda federaalkuhu ay iyadu lafteedu ay la qabto oo wax culaysa aynan xaggeeda ka imanaynin eh, keliya arrintana soomaalinimo in lagu daynayo sideed u aragtaa markaad fiiriso een, eh, taariikhdii soo jirta ee dhanka eh, gobolka culaysyada lagu hayn jiray ama haddaba lagu hayaba inay taasi sii jirayso Eh, culeysyadii qaar waxaan isleenahay way tageen qaar weli way sii jiraan waxaan eh, u halgamayna in culeysyada dadka laga qaado weeye inay dadka iyagu service helaan weeye ay etoobiyaanka kale helaan inay dhulkooda sayid ka noqdaan weeye inay nabadgelyo iyo degenaansho nafsi ah helaan weeye marka xuquuqo badan oo ka maqan dadka iyaga waa maalinba maalinta ka dambaysa inay usoo dhacdaan doonayna anana u halgamaynaa qodobo badan oo kamid a kuwa xuquuqahaasna dowladda kelilka iskaga mid baan nahay marka dowladda dhexena wadahadal fiican oo ma- maangala baana dhex maray isqadarin iyo wada shaqayn iyo is-ixtiraam baa naga dhexeeya isma lihiin eh, weli hadda eh, carqalada aanu ka qaylino oo aan tabarberi iyo marxalad kala guura iyo a- aan duruufaha ka dhalanaynin ma- nooma muuqdaan wixii muuqdana waan waxaanu jecel lahay inaanu si cad anagoo anagoo muxuu ahaaye qeexayna aanu si fiican isaga riixno kalama doodno cid walba eh, sidiina looga dayn lahaana aanu ka shaqayno qatarna ay noqonina laga daayo kaasi wuxuu ahaa cabdiqaadir xasan hirmooge afhayeenka ururka o n l f oo shir uu oga socdo haatana qabri dahare magaaladaasi gobolka qorax ay ku taala ee deegaanka soomaalida aad baad u mahadsan tahay cadaani aad baan kuu salaan salaamullahi caleyk waxaad mahadsantahay
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.